bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal ka dhawaada warka hiraabnima idaacadda raadiyaha baydhabo qodobada warkaana hiraabnimadanku dhugunsu doontan haddii laaraalo ku nagdiisiin dhugunsuun doontan weliba ku mid ee maamulka degmada baydhabo oo baaqan dali shacabka magaalada tan baydhabo koonfur hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo markaas bedeliya xubnihii guddiga doorashooyinka ee lakuma rumiya ra-iisul wasaare rooble oo warbixin ku dhugunsiyey guddiga xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka kiisaska cudurka koronaha oo makinkoriti kuwaayi dalka dowladda soomaaliya iyo suudaan oo kuwada lilxoojiyowka xiriirka lamaada dalla somalilan oo si kulalanku jawaabtii hadala kuweeri maamulka puntland iyo hogaamiyaasha caalamka oo nikaseedaha u k iyo qodobo iyo kuwa hadalla doonan iyo warkaan isiinku gudbi doona dhegaystayaal hiraafeele dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo jamaace taariikhdana kabeegan tutumi kowda bili lixaad ee juun sanadda lamada kun iyo labaatii kowda qodobada saaxiibyaal warkaan hiraabtan na weliba hayna qodobadaas qodobadiinka doorka roan dhegaystayaal ka dhawaada warkii oo faahfaahsan hiraafeele dhegaystayaal shir jaraa'id xafiis jeyka qobodi guddoomiyaha degmada baydhabo xasan maalin axmed bikoole weliba uu ku hadlayay markalaha sawirlooyinka dhulalka guddoomiye bikoole oo ka fadhiyaan guddoomiye ku-xigeenka amnigii iyo siyaasadda degmada baydhabo isaaq maxamed cali taygaab xogayaha degmada baydhabo iyo agaasimayaasha maamulka degmada baydhabo iyo weliba uuse sheegay in arrintan sawirlooyinka faa-iidata qof kastaoo muwaadin eh ama guri ka leh magaalada tan baydhabo aan la kufado in isugoosta sharciga dhulalka weliba saasoo kale shaaciyey laka bilaabo maalinta sabtida inuu safurinyo xafiiska shacabkana markaas kooy koran siyo ongoostan sawirlooyinka
waxaan u qabanay shirkan jaraa'id xafiiska ayaan ku qabtay waanoo ah duqmugaalada waxaan ka hadla doonaa wax oo faa-iida u ah shacabka degmada baydhabo gaar ahaan degmada baydhabo faa-iida u ah faa-iidadaas waxaa weeye dadka reer baadii maaha reer magaal baa la noqday waxay degan yihiin beledka baydhaba waxay leeyihiin guriyaal yani guriyaashana waxaa weye sidooduba waxay u baahan yihiin in loo helo shaqi shalay guriga lagu lahaada anaaska le gurigeyga ilaahale naale maxaad ku leedahay waxaan ku leeyahay sharcigaa ku leeyahay sharciga muxuu yahay waa shahaadada guriga maxaa lagu qor waay oo dowladda ay ka soo baxda subarogadaas hadda waa la socotaa waa la bilaabay waa socotaa si tobaankan waa socotay waa laba boqol konton cabirkadso saddex boqol laba boqol konton laba boqol yaa la goyno waa cabirka gurigaada le marka inaad yn waxaan idinka codsanaynaa shacabka inaad subarogdi waa la bilaabay qaadataan waxaan rabnaa marka arintaas inaad mxua sabta wixii ka bilaabada uu xafiski wuu furan yahay agaasimi wuu fadhiyaa hawshii way socotaa ciidan maxaa la ihahdaa intaan ciidan soo dirna ama boliisaan soo dirna ama dowladda hoose ciidanka soo labisan soo dirna goo dukaamad ha la xiro ninka sumarolaaan guriis ha la xiro waxay naraana ma rabna sumarada goosta
guddoomiyaha degmada baydhabo ayaa weliba saasoo kale sheegay in sharciyada dhulalka keliya aan hayna magaalada tan baydhabo taasayta bedelshayna markaas iyo ka bilaawtay dhammaan deegaanada koonfur galbeeda dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed weliba ay u bedeleen xubnihii eeday laha eedeya ee akjariga guddigii doorashada ee lakuma roonsanaayey maamulka hirshabeelle iyo weliba afar xubnood isugu bedelay xubnihii cabashada lakasheeniya ee akjariga guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka saasoo kale maamulka koonfur galbeed yeelama xubnood habedeli oo shal eh heer dowlad goboleed iyo heer federaal dhinaca kale ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo warbixin ku dhugunsiday guddiga xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka iyo weliba faray in habraaca in hubinta la marsiiyo xubnaha cusub ayuu magacaabeen dowlad goboleedyada usoonaka baaqi in xubnaha hirsin dhaqso lahan gudbi wasiirka walbarashada soomaaliya oo ee guddoomiyaha guddiga sheegay inta badan iyo ha gudbiyaan maamulada xubnaha guddiyada ee lakabedelow aani horey guddiga ee lankasaare
afartayada wasiir waxaan hayna guddigii uu u xil saaray ra-iisul wasaaraha inay xaqiijiyaan xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee laga soo cawday inay waafajiyaan habraacii lagu heshiiyey toddobiy tobankii setembar iyo toddobaatankii may shirarkii dhacay inay waafajiyaan sidaad la socotaan hore aan idinkugu sheegnay soddon iyo afar xubnood ayaa waxay waafaqi waayeen kriteriyihii ama shuruudihii lagu heshiiyey inay xubnahaas ay ka mid noqdaan guddiga doorashooyinka ee reer federaal ee baarlamaanka iyo aqalka sare soddon iyo afartii xubnood waxaan u celinay dadkii ama dowlad goboleedyadii xaqa u lahaa inay soo magacaabaan iyo guddoomiyaha aqalka sare oo la siiyey inuu dhankiisa ka soo magacaabo lix xubnood magacyadii dhammaan ama badankood waa ay noo soo urureen waxa uu naga maqan hal dowlad goboleed oo aan ka codsanayno inay si deg deg ah ay noo soo gaarsiiso xubnaha laga doonayo inuu soo magacaabo waxaan dadweynaha soomaaliyeed u sheegaynaa heshiiska wakhti kooban ayaa ku qornaa dibudhac yar ayaa jira dibudhacaasna waxaa keenay soo urur la-aantii xubnaha ayaa keenay dibudhaca haddana waa aynoona dhowdahay waana ay soo urureen waxaana ballan qaadaynaa in xubnaha la soo qoray aan dib u eegno oo aan waafajinno heshiiskii toddobiiy tobankii setembar waxyaabihii lagu heshiiyey dhanka da'da inuusan jaga siyaasad haynin inuusan ciidanka ka tirsanayn inuusan shaqaalo rayid ahayn iyo inuu dhexdhexaad yahay arrimahaasoo dhan ayaan marsiin doonnaa intaas markii aanu samayno kadib ra-iisul wasaaraha oo isaga ah inuu korjoogteeyo arrintan iskana eego wixii loo soo gudbiyey ayaa saxiixi doona sidaas ayaana lagu sii dayn doonaa insha allahu tacaala wakti waa cariiri oo xoogaa waktiga waa yaro dheeraaday waxyaabihii lagu heshiiyey arrintaas waa ka cudurdaaranaynaa cudurdaarkaasne waxaan u gudbinaynaa shacabka soomaaliyeed iyo international communitiga oo mar walbana soo warsanayaan hawsha maxay u dhammaan laadahay waxaan ballan qaadaynaa marka xubnaha dhiman ay noo soo xaadiraan si degdega inaan aan u kala hufno kadibna si degdega loo soo saaro intaas ayaan rabnay maanta inaan la wadaagno shacabka soomaaliyeed aad iyo aad ay umahadsan tihiin sida aad noogu sabraysaan oo aad noogu dhursugaysaan waa mahadsan tihiin
kaaseyt welibahay wasiirka walbarashada soomaaliya waana eg guddoomiyaha guddiga oo markaas ku hadlay warbixintii iyo ungudbiya ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya dhinaga kale ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble weliba uusi guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo lagu hadlaya xaaladda amniga dalka iyoona markaas laku dhugunsay warbixino ka saabsan amniga dalka caabuqa covid toban sagaal gurmadka abaaro iyo weliba fatahaadaha wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya weliba waraasaartaya ka sheegtay in dhammaan magaalada muqdisho weliba gobolada dalka laku waayay kiisaska cudurka koronaha labaatan afartii saac la dhaafi saasoo kale wasaaradda maalmula dhaafi weliba muujaasosan dhaca kiisaska cudurka koronaha caasimadda markii lagu reebo qaar ka mid ee maamulada maamul goboleedyada oo la keelahay kiisas saas inayn badanayna tirada dadka markaasyti tirada guud dadka la kehelay caabuqa covid toban sagaal guud ahaan dalka oo dhan weliba maraha toban afar kun todoba boqol todobaatan sagaal bogsashada guudna weliba waa todoba kun tumili dhimashada guudna weliba waa todoba boqol toddobaatan afar safiirka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya fadhi dalka suudaan mudane maxamed sheekh isaaq weliba uusa la kulumay wasiirka arrimo banaanka ee dalkaas marwo doctoreso maryan sadiiq almahdi dajire maxamed sheekh isaaq iyo weliba wasiirka arrimo banaanka suudaan weliba iyo kuwad hadlana si lan xooji laha xiriirka kula dhexeeya lamada dal iyo weliba sidii in iskaalada lahayn horumarinta gobolka haddiinu fiirin dhinaga somalilan wasaaradda walbarashada somalilan waliba wara ka saartay warkii dhowaan hakubaye maamulka puntland ay ka eedinayeen imtixaanaadka somalilan ka mamnuucay gobolka sanaag somalilan weliba ka tilmaantay tooxag jirnimo eh hadalka kuweri maamulka puntland iyo itawallag xumaada uga dambeynta wasaaradda walbarashada somalilan weliba markaasaytii ingadigaasad kasta oo iska dayda ama ka fikirta khalqalgelinta habsami socodka imtixaanaadka qaranka meel dhegeystayaal warkii raadmasiinkuwa weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo kadambeyntii hogaamiyaasha caalamka weliba niskaseadahan hotelka cormish ee carbis bay iyoona markaasi foolka fool ee anwaal dhali doono shirkada dalalka g sn madaxdaas weliba kumid ah hogaamiyaasha jarmalka angela merkel iyo weliba madaxweyne biden oo iska jara safarshay inkooreytan iyo markiisu xilkowsa qobadi g n kooxda todobada weliba ururiyo kumidaysiin todobada dal ee laka sheegaya inuu iin haano nkatun karoon dhiniga dhaqaalaha welibana iyo shilayna canada faransiiska jarmalka talyaaniga jaban u k iyo mareykanka u k weliba sanadkan lamada kun labaatii kowda iyo qobda haytay shirka madaxda g sadradiye iyo weliba miliseytii shirka ankadhiyahaye weliba bili january laka dhawaaqay in kulunka usikadhiya hotelka carbisby oo usikyaala milidhow statlevis oo kataala corwell maemarkii koreyti ee hogaamiyaashii caalamka iyo kulaman hotelka xeebta saarangna warkii dhegeystayaal isinkudhugunsaasn raabtan idaacadda raadiyaha baydhabo intanin ka dhoniya